golaha wakiilada somalilan ayaa maanta laalay oo xal ka gaaray mooshin xilka looga qaadayay guddoomiyaha golaha wakiilada oo toddobaadkii hore ay soo gudbiyeen qaar ka tirsan xubnaha golaha wakiilada guddi ka tirsan aqalka odayaasha oo labada dhinac dhexdhexaadinayay ayaa maanta soo afjaray khilaafkaasi wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi kadib fadhi wada jira oo ay maanta yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida somalilan ayay guddidan dhexdhexaadinta khilaafka goluhu si rasmiya ugaga dhawaaqeen sagaal qodobo ay ku soo afjareen ismanawaagii muddooyinkanba ka aloosnaa golaha wakiilada kadib hadallo isugu jiray mahadnaq iyo guubaabo ay mudanayaasha u jeediyeen guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan iyo guddidii dhexdhexaadintu ayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida somalilan siciid jaamac cali uu madasha ka akhriyey qodobo ay ka soo saareen khilaafkan kuwaasi oo ay ugu horeeyeen in la laalay mooshinkii maamuska xayuubinta ah ee dhowaan mudanayaasha maxaafidka ahi ay ka keeneen guddoomiyaha golaha wakiilada iyo in khaladaadkii ka dhacay xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo muwaadiniinta uu mas-uuliyaddeeda leeyahay guddoomiyaha golaha wakiiladu kow waxaa la laalay mooshinkii xilka qaadista guddoomiyaha golaha wakiilada wadeen dhinacii uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu loomana soo jeedin karo mooshin ku saabsan xilka qaadis ilaa inta ka horraysa wakhtiga uu xeerku u cayimay xilka tegista musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha laba khaladaadkii ku dhacay mashruucii xeer ee wax kabeddelka iyo kaabista xeer lamber kuna saabsanaa diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo muwaadiniinta mas-uuliyaddeeda uu leeyahay guddoomiyaha golaha wakiiladu maadaama uu yahay mas-uulka u sarreeya maamulka golaha leeyahayna saxiixa gudbinta xeerarka gesta kale waxa ay guddidani khalad ku tilmaameen baajintii ku timi fadhiyadii golaha wakiiladu yeelan lahaa ee loogu talagalay in lagu ansixiyo guddida doorashooyinka iyo miisaaniyadda sannada labada kun iyo shan iyo toban iyagoo sidoo kalena guddoomiyaha u soo jeediyey inuu golaha ku maamulo kuna hogaamiyo dhexdhexaadnimo go-aanadan ayaa dhinaca kale qodobka toddobaad ay guddidani kaga hadleen khilaaf dambe oo ka soo cusboonaada golaha oo dubiri kara doorashooyinka soo socda iyagoo sheegay in golaha guurtida loo xil saaray inay xal ahaan u saxaan khaladaadkii ku yimi xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo muwaadiniinta toddoba iyadoo la tixgelinaayo lagana taxadiraayo sii jiitan iyo khilaaf dambe oo sabab u noqda dib u dhac ku yimaada doorashooyinka waxaa golaha guurtida loo xil saaray inuu xal ahaan u saxo khaladaadkii mashruuca xeer ku dhacay isla markaana ka guto waajibaadkiisa dastuuriga ah mudashan oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen shirguddoonka golaha wakiilada ee muddooyinkan bafiintu ay dhex maraysay ayaa kadib go'aankan hadal ay mudanayaasha u jeediyeen ay ku soo dhoweeyeen go'aanadan iyagoo sidoo kalena isu saamaxay madasha horteeda waa kan ugu horraynbay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan cirro arrinta maanta iyo golaha guurtida waxaan ka taaganahay halkii xaaji faarax juusleh uu iska taagay ahayd inuu sameeyey waxaan soomaalidu hor u samayn oo ah danta somalilan inaan ilkaha ugu qaado kabaha anigoo ka garnaqsan wax igu dawwa iyo waxaan igu daw ahayn anigoo ka garnaqsan wax sharcia iyo waxaan sharci ahayn maadaama aan kalsooni buuxdo siinay guddiga xeerbeegtiga golaha guurtida waxaan danta guud awgeed u aqbalaynaa go'aanka golaha guurtida gesta kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaasana dhinaciisa soo dhoweeyey go'aanadan sidaa guddoomiyu yidhi waxa weeye wax walba waxaanu ka horraysiinaynaa danta qaranka iyadaa ka weyn wax kastoo jira kar kastoo lanaqay sidaa guddoomiyuhu yidhi waxaan xeer ahayn iyo wax xeeraba iyo wax sharciya xeerbeegtiba hadda dhexdhexaadinba iyo waa maslax ee guurtadu sharcigii ma ay marin laakiin wax kasta ay tahay sidaas ayaannu ku aqballay walow ay muuqato in laga heshiiyey qodobada muranku ka dhashay ayaa tallaabadani ay ku soo beegmaysaa xilli weli uu xidhan yahay xogayihii golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq siciid ayaan leh guddoomiyaha guddida joogtada ah ee golaha wakiilada xildhibaan ibraahim mahdi buuba oo v o e la hadlay ayaa xukuumadda ugu baaqay inay xorriyaddiisa u soo celiso xadhigga xogayaha guud ee golaha wakiilada loo geystay cabdirasaaq siciid ayaan leh wuxuu ka mid ahaa inqilaabkii golaha wakiilada lagu qabsaday waxaan u gudbinay dacwadayda way qayb bay ahayd in faraha laga qaado loo soo celiyo waannu ka xunnahay markaa guddida dhexdhexaadinta waday inaanay waxba ka odhanin kelmadna aanay ka soo qaadin arrintaa iyada ah saas darteed waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda in maadaama khilaafkii golaha wakiiladu hadda lasoo afjaray labadii dhinacna ay isku gacan qaadeen xoogayii golaha wakiiladana shaqadiisii lagu soo celiyo farahana laga qaado xorriyadiisii loo soo celiyo khilaafkan golaha wakiilada somalilan oo soo taxnaa muddooyinkanba ayaa xisadu cirka isu shareertay kadib markii mudanayaasha muxaafidka ahi ay guddoomiyaha ka keeneen mooshin maamuska xayuubina taasi oo keentay in golaha guurtooda ay soo dhex galaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafayba ay guddidan dhexdhexaadinta ee golaha guurtooda ay kulamalo lahaayeen dhinacyadaysa iyo islamarkaana ay dhegaysteen dacwadooda waxaanay tallaabadani noqonaysaa markii labaad ee sidan oo kale golaha guurtooda soo dhex galaan muran ka taagan golaha wakiilada cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa